Magaalada Burco, dadka ku dhaqan qaarkood ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan shirkadda korontada ee magaaladaasi. Dadkan ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada Burco, kuwaas oo shirkadda bixisa korontada ee magaaladaasi u jeediyay eedayn culus. Waxay ku eedeeyeen inay shirkaddu cunaha qabatay dadka ku dhaqan magaalada, isla markaana ay ku soo rogto lacago xad dhaaf ah oo iyagu isticmaalin sidii ay hadalka u dhigeen. Waxay ku hanjabeen inay shirkadda burburin doonaan haddii aan laga bedelin. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii dibadbaxyada dhigayay oo arrimahaasi ka hadlaya.
waxaannu ka cabanaynaa shirkadda heeko ee ummaddii cunaha qabatay ee danyartii baabi'isay ee kootadu u xidhan tahay wasaaradda tamarta ayaannu cabanaynaa inaanay nimanka ay kootada u xidhay dub noogu haynin waxaannu doonaynaa suuqa hortaa waxaannu doonaynaa shirkadaha kale ma doonayno heeko ma rabno ummaddii way biisay waxaanu leenahay haddaanu nahay sulaadiinta iyo waxgaradka gobolka togdher waxaanu leenahay ganacsigu waa xor heekana ilaahay ha naga qabto xukuumadduna isma hortaagi karto shacabkuna isma hortaagi karo waannu soo dhowaynaynaa waxaananu sheegaynaa waxaanan u sheegaynaa ummadda inuu ganacsigu xor yahay wixii ka hor yimaadana hadday heeka ka hor timaaddo waannu burburin doonnaa heeko Ma ahan marka ugu horeysa dadka ku dhaqan Burco ay cabasho ka soo gudbiyaan arrimaha noocan oo kale ah.